بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيinا mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيn amا bعd qala الإmam الbخhariي رaximh الlه taعaalى bab إda زkىa rajul rajula kafaah bab ay hada kani baabun baab weeyaan إida زkىa rajulu nin haddii uu taskiyeeyo rajula nin kafaahu waa ku filan yahay yacnii nin haddii uu nin taskiyeeyo waa ku filan yahay ayb horena wuxuu usoo baabeeyey tadi baabu tacdiili kam yajuus tacdiilu kam yajuus imisaa tacdiilku ay ku ku bannaan yahay meeshaasi marka tawaquf ayuu geliyey halkaanna waa jasmiyey oo hal inuu ku filan yahay buu meeshaan jasmiyey halkaasina marka istifhaam camalo u keenay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa zakaa haddii uu taskiyeeyo rajulu nin rajulan nin kafaahu waa ku filan yahay keligiis wa qaala abuu jamiilata abuu jamiila waxa uu yidhi abuu jamiila sidaasaa la dabdiyey ayb magaciisa waxaa la yidhaha sunayn wasmuhu sunayn ayb waqaala abu jami wuxuu yidhi marka waqaala abuu jamiilata waxa uu yidhi wajadtu waxaan helay mambuudan laqiiq yacnii cunug markaa la tuuray oo dadkiisu ay ka tageen falamaa ra'aanii cumaru cumar markuu i arkay qaala waxa uu yidhi casa alguwayru ab-usan casaa waxaa dhici kartoo laga yaabaa alguwayru an yakuuna alguwayru kii godkii yaraa inuu ahaado ab-usan mid baas badan baasyaal mid leh inuu noqdaa laga yaabaa marka waa maahmaah waaye waa maal casal quwayru ab-usan waxay yidhaahdeen marka waa matal mashhuur ah waxaana loogu maahmaahaa shay sida muuqato salaamo ay ka muuqato laakiin laga cabsanayo dhibaato inay ka timaado oo markiisii hore niman god galeen god yar bay meel ku arkeen markaasay galeen xoogaa inay ku hoydaan iyo waxsaasay u galeen godkii ayaa marka cadow iyo waxbaa ka asiibay wixii marka ay u galeenna waxay ahayd daahirkiisa waxay moodaayeen godkan in lagu nabadgelaayo markii dambena dhibaato iyo baasa uga soo baxay wax allaale oo marka daahirkiisuna salaamo ka muuqato dhibaato iyo xumaanna inay ka soo baxdo laga cabsanayo dhan ayaa loogu maahmaahaa ayb marka wuxuu leeyahay alquwayru waa tasgiiru qaarin waay casa alquwayru marka casaa an yakuuna alguwayru godkii yaraa inuu ahaadaa la arkaa ab-usan mid baas leh an yakuuna marka in loo soo qadaro ayb ama in la yidhaahdo casa alquwayru ab-usanna marka luqa sidaasoo kale ab-usan in khabar laga dhigo alquwayruna ismi looga ism looga dhigo waa luqa iyada laftirkeeda kaannahu waaba isaga oo yatahimunii ituhmaayo muxuu ku tuhmayaa marka wuxuu ku tuhmayaa cumar wuxuu isleeyahay radia allaahu canhu ninkaani wuxuu rabaa cunugan inuu nasabkiisa iska anfiyo macno oo min almacaanii ah cunugana inuu isaga dhalayoo cumar u malaynayaa wuxuu isleeyahay amuu cunugiisii yahay oo haddana uu rabaa inuu iska anfiyo cunugan macno min almacaanii oo inuu isaga anfiyo ou rabaa haddana maca daalika inuu tarbiyadiisii qaato ou rabaa cunugan tarbiyadiisiina inuu qaatana waa rabiyaa cumar wuxuu isleeyahay wiilkiisii amuu yahay ee uu rabaa inuu anfiyo macno min almacaani hab uun wax uun inuu ku anfiyo macaani un jirto ama aan markaas jirinba inuu ku anfiyo inuu rabo tarbiyadiisii waxsiintiisiina isaga inaynan ka dheeraanin kaannahu yatahimunii marka saasuu ka wadaan qaala cariifii mahmaaduna dabcan de marka wuxuu u keenay war waxaan daahirkeeda la moodaayo wax fiican amay wax kale ka yimaadaan buu cumar isleeyahay ayb waxa ka imaan karana waxaas uu ka baqaayo cunugan amuu wiilkaagii yahay ood iska adiga aad rabtaa inaad iska riixdo wax un ay markaas iskugu xambaarayaan kaannahu yatahimunii sidii isagoo ituhmayoo kale qaala cariifii odaygaygii baa marka wuxuu yidhi cariifku waa odayga oo qabiilka madaxda u ah oday dhaqameedka qaala cariifii oday dhaqameedkaygii baa wuxuu yidhi innahu rajulun saalix ninkan waa nin wanaagsan qaala cumar waxa uu yidhi kadaalika sidaadaas weeyaan arrinka idhab tag wa calaynaa nafaqatuhu iska tag annaga nafaqadiisana korkeenna uu yahay oradoo tag cunugan marka annagaa nafaqadiisa ayna saarantaho baytulmaalka wax laga siinayaa ayuu ku yidhi maxalushaahidka marka wuxuu ka rabaa qaala cariifii innahu rajulun saalix hal nin ayaa ninkan taskiyeeyey cumarna waa ku kaaftoomay tarjamada marka meeshaas waa meesha u ka waafaqay قال xdثني محمد بن سلام qال xdثnا cبدالوهاaب وهو بن cبدالمجيد الثقفي qال xdثnا khالد الحذاء عن cبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه qاaل أثنىa رaجuل nin ayaa أmmaanay عalىa رaجuلi nin عinda النبي صلى اه عل سلم nebiga agtiisa faqاala waxa uu yidhi waylaka war hoogaaga eh qaطacta waxaad jartay cunuqa صaaxibika saaxibkaa qoortiisa ama luquntiisii baad goysay qadacta cunuqa saaxibika miraaran ayuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi man kaana qofkii ah minkum xaal uu idinka idinka mid yahay maadixan mid ammaanayo qofkii ah akhaahu walaalkiis mid ammaanayo qofkii ah laa maxaalata shakila'aan falyaqul ha yidhaahdo axsibu fulaanan hebel waxaan malaynayaa wallaahu xasiibuhu yani axsibu fulaanan annahu kada inuu yahay wallaahu xasiibuhu allana waa midka markaasi xisaabayo walaa usakii cala allaahi axadan ilaahayna cid u ammaani maayo aniga axsibuhu kada wakada waxa waxaa baan u malaynayaa in kaana yaclamu daalika minhu waxaa haddii uu ka ogyahay hadda marka xadiidkan iyo tarjamada saa isu mudaabaqaynayaan waxay isu daboolayaan hal nin ayaa nin ammaanay rasuulka marka ammaantaasi ma diidinoo ma dhihin waa in laba qof la helaa ama saddex qof ay noqotaa ma dhihine wuxuu ka celiyey quluwiga in lagu sameeyo ammaanta war wuxuu yidhi ha ku xadgudbin oo haddaad ammaanaysaanoo midkiin shakila-aan qofka uu ammaanayo khayraan u malaynayaa sidaas ha yidhaah wallahu xasiibuhu walaa usaki cala allahi axadan marka wuxuu diidayaa in ammaantii lagu xeel dheeraado haddii marka xeel dheeraashihii la diiday haddaan lagu xeel dheeraanaynin waa inay bannaan tahay markaas haddii aan lagu xeel dheeraanaynin walow hal qofba ha ahaadee waa inay bannaan tahay meeshaasuna hadda bukhaari maqsuudka tarjamada meeshaas waa calaa dalika ayuu marka tarjamadan kusoo xijiyey marka baabu maa yukrahu min aliطnaabi fi lmadxi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay yukrahu la nacayo oo min aliطnaabi ah ku xadgudub ku dheeraansho fi lmadxi ammaanta lagu dheeraado walyaqul ha yidhaahdo maa yaclamu waxa uu ogyahay un ha sheego marka wixii uu ogyahay hadduu sheego kuna xeel dheeraanin hal qofna uu yahay waa la yeelaa waay marka qaala xadaanaa moxamed bnu صabaax wahuwa albazaaz adduulaabiyu abu jacfar albaqdaadiyu hiqat xaafid akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta qaala xadaanaa ismaaciil bnu zakariya wahuwa ismaaciil bnu zakariya bni murata alkhulqaaniyu abu ziyaad alkuufiyu laqabuhu shaquusa ayaa laqabkiisa la yidhaha saduuqun yukhdi'u qaliila akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsitta qaala xadaanii burayd bnu cabdillaahi wahuwa burayd bnu cabdillaahi bni abi burdata bni abi muusa alashcariy can abi burdata can abi muusa radia allahu canhu qaal samica annabiyu sala allahu calayh waali wasalam rajulan nebigu nin ayuu maqlay yuhnii calaa rajulin nin ammaanayo wayutriihi uu ku xadgudbayo fii madxihi ammaantiisa faqaala waxa uu yidhi nebigu ahlagtum waad halaagteen ow amase qaطactum waxaad goyseen dahra arajuli ninkii ninka dhabarkiisa ayaad jarteen tarjamada iyo xadiidku marka waa isdaboolaya ismudaabaqaynaya baabu buluuqi الصibyaani wa shahaadatihim baabu bayaani buluuqi الصibyaani ilmaha yaryarkaa qaangaarkoodii caddayntiisiibu u baab yahay wa shahaadatihim marqaatidooda caddaynteedii ayuu u baab yahay wa qowli اllaahi tacaala iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisa waidaa balaga alaطfaalu minkum اlxuluma falyasta'dinuu ilmuhu hadday gaaraan minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin alxuluma qaangaar ay gaaraan falyasta'dinuu ha idin dalbaan oo markay idiin soo gelayaan ha idin dalbaan oo gurigii marka idin istidaan ha weydiistaan wa qaala muqiiratu muqiira waxa uu yidhi ixtalamtu waan ixtilaamay wa ana bnu hintay casharata sana laba-iyo toban jir anoo ah ayaan ixtilaamay oo markaa yacnii ixtilaam aan sameeyo biyihii ay iga yimaadeen anoo hurday wa buluuqu nisaa'i naagaha qaangaarkooda ila alxaydi weeyaan ilaa intay ka xaydayaan liqowlihi caza wajalla baana u daliila wallaa'i ya'sna min almaxiidi min nisaa'ikum ilaa qowlihi an yadacna xamlahunna yacnii kuwa quustay xayd ka quustay min nisaa'ikum xaal ay haweenkiinna ka mid yihiin in irtabtum faciddatuhunna alaaatu ashhurin wallaa'i lam yaxidna ayaa ku jirtay markanaagii marka kuwa xaydkii ka quustay oo da'dii dhaafay iyo waxaa loo qeybiyey kuwa aan xaydinba kuwa aan xaydin marka yaa waaye oo aan xaydba weli uunan ka imaanin waa kuwa yaryar waay gabar yar oo qaangaar aan ahayn haddii la guursada lacalla ee markaa yacnii ciddadeedu maxay noqon kartaa marka taas iyay ka hadlaysaa ayb wallaa'i lam yaxidna meeshaas waa marka maxalu shaahidkiisa ayb wa qaala alxasanu bnu saalix waxa uu yidhi adragtu waxaan soo gaaray jaaratan lanaa naag deris annaga noo ahayd jaddatan ayey iyadoo ah nacam binta ixdaa wa cishriina sana xaal ay tahay kow iyo labaatan jirna ay tahay gabar marka wuxuu leeya naag deriskayga ahayd inaan arkay oon soo gaaray iyadoo ayey noqotay kow iyo labaatan jirna ay ahayd siday marka ku noqotay de waxay ahayd sagaal ayay ku hayshay toban sanay uur ku yeelatay ayb markaa koob iyo toban jir waa ku dhashay gabadheedii sagaal ugu dar koob iyo toban haddii sagaal lagu daro waa labaatan iyadana sagaalay ku xayshay gabadha sanadkii uurka ku dar koob iyo labaatan sana kow iyo labaatan markay jirtay gabadheedii baa wax dhashay imaamu shaaficina qisadaanoo kale wuu sheegay oo waxaan arkay uu yidhi sidaas meeshaa marka waxaa laga qaatay sagaal xayd inay ku heli karto gabadha laakiin qaalib ioma badna dabcan laakiin way dhici kartaa wixii sagaal ka yar marka fuqahadu waxay yidhahdeen dii dhiig iyo la arko xayd ma loo ictibaarinayo jiro iyo wax kale iska tahay sagaal marka haddii dhiig ay ku aragtana demul xayd baa loo ictibaarin karaa ayb tarjamadan marka bukhaari wuxuu ka rabaa ilmaha yaryarka shahaadadooda shahaadada ilmaha yaryarkaana waxay ku xihan tahay qaangaarnimadooda sida jumhuurku ay qabaan oo cunug yar markhaatidiisa lama aqbalayo ilaa u qaangaaro muxuu ku qaangaaraa marka su-aashaas baa marka imaan karta wuxuu sheegay marka hadda tarjamadan uu ku sheegay ixtilaam iyo xayd ayuu ixtilaam iyo xayd iyo da' buu tilmaamay ayb ixtilaamkiina marka ixtalamtu wa ana bnu intay casharata sana mar haddii ixtilaam uu yimaado bilitifaaq waa qaangaaray wiilka ama gabadha iyagoo markaa hurday hadday intay wax arkaan biyihii ay ka wiilkii ay ka yimaadaan ama gabadhiiba ay dhacdoba sidaa ay dhacdo waa qaangaarnimada waa ku sugnaanaya ixtilaam waxaa kaloo ixtilaamka uu yacni waxaa kaloo qaangaarnimada uu ku sheegay tarjamada dhexdeeda naagaha waxaa qaangaarnimo waa inay xaydaan waxaa kaloo gadaal ka raaciyey sagaal jirna in ay xaydkaasi marka inuu ku imaan kara sagaal jir intaasmarka wuxuu yidhi baabu buluuqi sibyaani wa shahaadatihim markhaatidooda marka ma la aqbalaya jumhuurka ilmo markhaatidooda lama aqbaluu leeyahay imaamu maalig laakiin wuxuu leeyahay waa la ictibaarinayaa jaraaxaadka iyaga dhexdooda ayb bishardi an yudbata awala qowlihim qabla an yatafaraquu yacnii haddii ay culus tahay jaraaxo iyo dhaawac waxaa dhacay ilmaa meel ku ciyaarayay intaynan kala tegin ilmahaas warkooda waa dad waaweynna aynan la joogin meesha markaas ilmaha muyiziinta ee xoogaha qaangaarka ku soo dhowaaday weliba aan qaangaarin warkooda waa la yska aqbalayaa buu leey imaam maalig laakiin shardi waxaa ah warka ugu horreeya in laga qabto intaynan kala tegin jumhuuru ahlilcilmina waxay leeyihin maya ilmo waxba ma leh ilmo iyagu marka markhaati iyo waxba ma laha mas'aladaas baa marka waxay u geysay inuu ka hadlo qaangaarnimada iyo waxyaabahaas qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa abuu usaama huwa xamaad bnu usaama qaala xadaanii cubaydullaahi meeshaa cubaydullaahi bnu saciid mau idin dhigo mase cabdullaahi qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu saciid qaala xadaanaa abuu usaama qaala xadaanii cubaydullaahi qaala xadaanii naaficun cubaydulaahigan dambe waa ibnu cumar cubaydullaahi bnu cumar qaala xadaanii naaficun qaala xadaanii ibnu cumara radia allaahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga caradahu yowma uxudin maalintii uxud ayaa loo soo bandhigay wa huwa bnu arbaca casharata sana afariyo toban jir isagoo ah falam yujiznii ima ogolaanin uma caradanii wuxuu isoo bandhigay yowma alkhandaqi maalintii khandaq wa ana bnu hamsa casharata shan iyo toban jir anoo ah faajaazanii waa ay ogolaaday dagaalkii iyo qaala naaficun faqadimtu calaa cumara bni cabdilcasiis ayaan u soo galay wahuwa khaliifatun isagoo madax ah faxadadtuhu alxadiida sheekadii baan u sheegay faqaala waxa uu yidhi inna haadaa kani shan iyo tobanka la xaddun weeyaan xad bayna asagiiri waalkabiir cunug qofka yar iyo qofka weyn xad u dhexeeyo wa kataba ilaa cummaalihi dadka markaa magaalooyinka madaxda uga ahaa ayuu wuxuu u qoray an yafriduu inay u gooyaan liman balaqa khamsa casharata shan iyo toban sana ninkii gaaray inay wax siiyaan an yafriduuda macnaheedu waxay tahay dabcan marka waxaa jiri jirtay dadku markay weynaadaan oo ay qaan gaaraan cadiyo laga siin jiray baytulmaalka yacnii ninkaa nin weyn bau noqday diiwaanka ha lagu daro wixiisiina hala siiyay ka dhigan tahay ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa shan iyo toban jir qaangaarkiibuu da ku xadidayaa midkan haddii shan iyo toban jir ka yar aanay waxba imaanin oo qofkii ixtilaam iyo waxaas aynan ka imaanin oo shan iyo toban sanana uu gaaro waa iska qaangaar ayb sidaasaa marka xadiidku yaa laga fahmay ahlucilmiga qaar ay ka fahmeen meeshaas marka de shan iyo tobanka sano qisadaani marka maxay deliil u noqon kartaa xanafiyada iyo kale yaa khilaafsano iyagu waxay dhahayaan siddeed iyo toban buu qofka ku qaangaarayaan haddaan ixtilaam iyo waxaas la arkin ilaa siddeed iyo toban waa la sugaa ayb markuu siddeed iyo toban laakiin ay go-do waxna haddaynan ka imaanaynin ninkaas nin weyn ayb halkaasay xanafiyada marka iyagu ay mareen shaaficiyaduna waxay leeyiin maya shan iyo tobanku ku qaangaaraya xadiidkan bayna u cuskadeen xadiidkan marka xanaaftoo kale waxay leeyihiin daxaawi sida daxaawi iyo kale wuxuu leeyahay deliil uma aha qaangaarka ee wuxuu deliil u yahay xoogga jihaadka qofku markuu gelayo yacnii nebiga waa loo soo bandhigay ibnu cumar afar iyo toban jiru ah waa celiyey uma ounan arkin inuu karti iyo xoog uu u leeyahay inuu dagaalamo khandaq markii la joogana isagoo shan iyo toban jiroo nin xoog loo markaa dagaalami karaa loo soo bandhigay waa oggolaaday qisadu marka waa qudrada alqudratu fi lxarbi waaye maahane qaangaarnimo iyo maahan bay leeyihiin halkaasay marka qaarkood ka tilmaameen laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahy warkaasi sax maaha wayaruddu calىa dalika ma akhrajahu cabduلrazaaq can ibni jurayj warawaahu abu cawaanata wabnu xibaana fii صaxiixayhima min wajhin aakhara can ibni jurayjin qaala ahbaranii naaficun abaraniida dambe labada dariiq wuxuu u keenay midka dambe waxau rabaa tadliiska ibnu jurayj meesha inuu ka bixiyo fadakara hada اlxadiida buu sheegay bilafdi curidtu calى الnabiy sal ll slam nebigaa la ii soo bandhigay yowma alkhandaq falam yujiznii ud weyaan maalinka khandaq waaba ogolaaday meeshaan falam yujiznii ima ogolaanin walam yaranii balagtu walam yaranii mana ounan ii arkin nebigu balagtu inaan qaan gaaray wahiya ziyaadatun saxiixatun laa macana fiiha wuxuu yidhi waa ziyaado oo saxiixa oo wax durida aan lahayn lijalaalati bni jurayj wa taqadumihi calaa gayrihi fii xadiidi naafic waqad saraxa fiiha bاtaxdiidi faاntafaa maa yuksha ma yukhsha min tadliisihi waqad nasa fiiha lafdu bni cumar biqowlihi walam yaranii balagtu wabnu cumar aclamu bima rawaa min gayrihi walaa siyamaa fii qisatin tatacallaqu bihi meesha marka wuxuu yidhi ibnu cumarna qiso isaga ku saabsanuu wariyey qaangaarnimou sheegay sababta uu nebiga u celiyey markii hore waa qaangaarnimo la'aan marka dambena sababta u oggolaaday waa inuu qaan gaaray oo markii hore uu celiyey wuxuu leeyahay walam yaranii ma uunan ii arkin balaqtu inaan weli qaangaaray qudro oo jihaad iyo maaha waxaan keligeede qaangaarnimada waa nebiga sal l slam waxa uu arkay halkaasaa marka ay shaaficiyadu i qabsadeen calaamad kalaa jirta marka qaangaarku uu leeyahay waxaa weeyaan calaamaddaasi timaha hoose inay usoo baxaan qofka xadiidkii reer bani qurayda rasuulka sal ll slam qofkii tima hoose ay u soo baxeenna nin weyn baa loo aqoonsaday waa tii la dilay ninkii aynan u soo bixinna waa layska dhaafo ilmo yaraa loo aqoonsanayo laakiin imaamu shaafici isagu wuxuu yidhi waxaasi waxay ku saabsan yihiin oo imbaadku ama yacnii timaha hoose soo bixiddoodu calaamad qaangaar gaaladay u noqonaysaa ayuu yidhi dadka muslimiinta maaha leanna iyagu gaalada haddii la yidhaha meeqa sanaa jirtaan waa qarinayaan warkoodana laguma kalsoonaan kara si kalena laguma ogaan karo in hoosta laga fayda maaha soo ma fahamtee marka meeshaasi isagoo halkaasu cuskaday marka nebiguna wuxuu calaamad uga dhigayuu yidhi dadkaas imaam xanaabiladu laakiin iyagu waxay qabaan saddexdan calaamo ixtilaam shan iyo toban jir imbaat saddexduba calaamad waayo buluuqi calaamad u yihiinay qabaan madaahibta marka sidaasay kala yihiin ixtilaamku waa laysla ogolyaha kuwa kale khilaaf iyo warar baa ku jira isagoo marka shaafici meeshaa imbaadka timaha hoose inay soo dhasheen in kale wuxuu ka fiiriyey oo keliya gaalada qof gaala markii lasoo qabto cunug yarmay amase waa nin weyn isaga lama su-aali karo run kama sheegayo isaga da-diisuu leeyahay ay ixtilaam ma samaysaa yaa og ixtilaam inuu sameeyo in kale maya buu dhahaya hadduu doonan see lagu ogaan kara calaamad daahira waa in la fiiriyo calaamadda daahirkaana timaha hoosey noqonayn wax kale looma hayo saasuu leeyahay bukhaari marka waxaad mooddaa shan iyo tobanka inuu qabo sababtoo ah aharka wuxuu daba dhigay cumar bn cabdilcaziiz qaala xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi wahuwa almadiniyu qaala xadaanaa sufyaan qaala xadaanaa safwaan bnu sulaym can caطaaءi bni yasaari can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu yblgu bihi yablugu bihi الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalama qaal isagoo nebiga gaarsiinayo yani xadiidku uu kor yeelayo guslu yowmi اljumcati jumcada qubayskeeda waajibun weeyaan waajib calaa kuli muxtalimin mid walboo qaangaara korkiisa ayuu waajib ku yahay meeshaan marka xadiidka ibnu cumar xoogaa waxaa wax ku jiri karaa dagaalkii uxudna haddii la celiyey oo afariyo toban jir ahaa gaswat اlkhandaqna sidee buu shan iyo toban u jirayna uxud sanadii laba waxay dhacday saddexaad soo maaha sana aaliay dhacday uxud khandaqna goormay dhacday waxay dhacday sanadkii shanaad haddii sanadii saddexaad oo afariyo toban jiray sanadka shanaad meequ jiraan meeqa san u jiraan lix iyo tobanoo jiraan kayfa aljamcu marka halkana shan iyo toban baa la leeyahay culammadu waxay yidhaahdeen marka waxaa laga yaabaa ghaswatu uxud markii ay joogtay afar iyo tobanka sano inuu markaas galay uu bilaabay oo bishii ugu horreysayba afar iyo tobanka uga jiro ghaswatu lkhandaqna shan iyo tobanka inuu ka sii baxayay markaas waa iskeenay tirada markaas sidaasay marka culammadu ku jamciyeen baabu su'aali اlxaakimi xaakimka su-aashiisii caddaynteedii buu u baab yahay almuddaciya midka muddaciga ah yacni uu su-aalo hal laka bayinatun markhaati ma haysataa qabla alyamiini dhaarta ka hor ninkii isaga wax lagu sheeganaya dhaaro intaan la dhihin ka hor ninkan soo dacwooday baa laleeyahay warhaya keen adiga markhaati la imaam saasuu dhahayaa xaakimku muddaci horaan u sheegno waxaa la yidhaha man yukhaalifu qowluhu daahira ninka qowlkiisu sida daahirkaa uu khilaafsan yahaa la dhahaa waxba layska siin maayo markhaatikeen ayaa la dhahayaa intaan kan kala la dhaarinin qaala xadaanaa muxamadu qaala akhbaranaa abuu mucaawiya qabla alyamiinidan tarjamada ku jirtana yemiinta waxaa laga wadaa qabla yamiini اlmuddacaa calayhi laba yemiinaa jirta yemiinu lmuddacaa calayhi ninka isaga wax lagu sheeganayo dhaartiisa taasa hadda laga wadaa yemiin kaleo waxaa jirta la yidhaha yemiin اlاstidhaar yemiin listidhaar waxaa la yidhaahdaa ninkii laba markhaati waa soo waayey hal markhaati bisuu soo helay halkiisa halkaas markhaati iyo waxaa laysku kabayaa dhaar ninkii mudiciga ahaa hal markhaati uu soo helay halkiisa markhaati iyo dhaar ayaa laysku kabayaa amwaal marka laga hadlayo waa marka maal wax ku saabsan ay tahay yemiintaasaa marka waxaa la yidhaha yemiin listidhaaraa la yidhaha marka taas yemiin listidhaarka hadda maaha wax laga hadlaayo ama waxaa kaloo jirta yemiin la yidhaha yemiin yemiinu raddi yemiin oo marduudo ah ninkan markhaati keen ma haayo adiga dhaaro ma dhaaranayo haye hebelow adiga ma dhaaranayo lacagta waxaagi waa lagu siinayaa kii wax soo sheegta dhaarta lagu celinayo yemiin oo marduudo ah la yidhaha taasna hadda marka halkan qabla alyemiinidii yemiintan uu sheegaayo waa yemiin ulmuddacaa calayhi ninkii wax lagu sheeganayo dhaaro intaan la dhihin munkirka ninka wax inkiraya intaan la dhihin dhaaro horta kan in markhaati la weydiiyo qaala xadaanaa muxamedu qaala ahbaranaa abu mucaawiya wahuwa abu mucaawiyata adariir moxamed bnu khaasim can ilacmash can shaqiiqin can cabdillaahi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam man xalafa calaa yamiinin dhaar qofkii korkeed dhaarto man xalafa qofkii dhaarto calaa yamiinin dhaar korkeed walxaal huwa isaguna fiiha faajirun mid beenlow oo been ku sheegayo uu yahay dhaartaa dhexdeeda liyaqtadica bihaa si uu ugu goosto maala mri'in muslimin qof muslima maalkiisa laqiya allaha allow la kulmaa wa huwa calayhi khadbaanu isagoo ilaahay oo u caraysan yahay qaala waxau yidhi faqaala lashcatu bnu qays fiya wallaahi aniga shanigaygaa ilaahay baan ku dhaartee yow kaana daalika kaagaas ahaaday kaana beynii wa beyna rajulin aniga iyo nin dhexdeenna waxaa ahaa min alyahuudi ninkaasoo yahuudda ka mid ahaa ardun dhul fajaxadanii waa igu inkiray faqadamtuhu ila nebiy sal l slam nebigan yaan horgeeyey faqaala lii rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu igu yidhi alaka bayinatun niba markhaati ma haysataa maxalushaahidka marka meesha ninkaan intaan dhaaran la dhihin kana horta markhaati ma haysaa qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi laa maya ma hayo qaala faqaala lilyahuudiyi yahuudigiibu wuxuu ku yidhi ixlif dhaaro qaala waxauu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah idan yaxlifu waa dhaaranaya rasuul allow ninkan wayadhabu bimaali maalkaygana waa la tegayaa waa yahuud wuu dhaaranayaa maalkana waa iga qaadanayaa qaala faanzla allahu tacaala ilaahi wuxuu soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi waaymaanihim hamanan qaliila baabu اlyamiini cala اlmudacaa calayhi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alyamiinu dhaarta cala almuddacaa calayhi midka wax lagu sheeganayo ee isagu asalka waafaqsan ayay korkiisa ahaatay fil amwaali maalyaalka iyo walxuduudi xuduudahaba xuduudda xuduud wuxuu ka wadaa cuquubaadka sharciga waa sida marka imaamu shaafici iyo a'immada xadiidka ay qabaan mar haddii laysqabsado waxa laysku haysto ama maal ha noqdaan ama xuduud ha noqdaan sideedaba dhaarayaa lagu leeyahayna dhaarta waxaa lagu leeyahay muddacaa calayhi ma la kala qaadayo maal iyo keyrkiisa xanafiyada ayaa sidaan si ka duwan iyo qabaan iyaguna wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waali wasalam nebigu wuxuu yidhi shaahidaaka almuhbitu shayga wax kuu sugaya adiga shaahidaaka labadaada markhaati baa wax kuu sugayaan ow amase yemiinuhu ninkan dhaartiisa adiga waxaa wax kuu sugaya labadaada markhaati ama arrinku wuxuu noqonayaa aad ku kaaftoomaysaa ninkan dhaartiisa wa qaala qutaybatu qutayba waxa uu markaa nebigu ma kala qaadin buu ka wadaa bukhaari marka maal iyo xuduud iyo waxba lama kala qaadin wa qaala qutaybatu qutayba waxa uu yidhi xadaanaa sufyaan can ibni shubrumata ibnu shubruma marka nin qaadiho faqiiha buu ahaa can ibni shubrumata waxa uu yidhi kallamanii abuzinaad abuzinaad baa ila hadlay abuzinaadna qaadibo isaguna ah madiinow qaadi ka ahaa abuzinaad baa ila hadlay buu yidhi fii shahaadati الshaahidi ninka shaahidkaah markhaatidiisa halka shaahid markhaatidiisa wa yamiini اlmuddaci iyo midka wax sheeganayo dhaartiisa yacnii masalada anigi ninkaaba waxaan ka wada hadalnay buu leeyahay hal shaahid iyo dhaar wada socoto wax ma lagu xukumi karaa ayb fii shahaadati الshaahidi halka markhaati markhaatidiisa iyo wayamiini lmuddaci iyo maca yamiini lmuddaci waayo waa hadda macaa laga wada maca yamiini lmuddaci ninkii markaa muddaciga ahaa dhaartiisa lala qabo ninbuu u yimid markaasoo ninkaan qaaliyow ninkan lacagow iga qabaa markhaati ma haysaa hal markhaati bisaan haystaa haye ma dhaar ma ku daraysaa halkaas markhaati iyo dhaarta lagu daraa ee maceeda laga lala dhig lagala dhigo ayaan ka ayuu igala hadlay buu yidhi marka abuzinaadna waa qabaa sidaas fuqahaauulxijaaj saasay qabaan xadiidkuna saasuu tilmaama fuqahaau ahlilkuufa oo ibnu shubrumo uu ka mid yahayna isagu saas ma qabo oo wuxuu leeyahay shaahid iyo yemiin wax lagu bixin karaa malen markhaatiyaalku ama waa inay dhammaystirmaan wax ka dhexeemaan ama ninkan inuu dhaarto iyo xataa yemiin marduuda ama qabaan ataa dhaarta in la celiya xataa ma qabaan kaasuu igala hadlay buu leeyahay marka ayb faqultu waxaan idhi buu yidhi ibnu shubrumaa dhahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum markhaati geliya laba nin laba macnaa markhaati oo raggiinna ka mid a fain lam yakuunaa rajulayni markhaatiyaalku haddaysan laba nin noqonin farajulun hal nin iyo wamra'ataani laba naag yaa markhaati furayaan mimanna ah tardowna aad raallikaad raalli ka tihiin min ashuhadaa'i oo markhaatiyaalka ka mid a maxaasaa loo yeelay an tadilla ixdaahumaa mideed inay dhumiso fatudakira ay xusuusiso ixdaahumaa labadooda midda alukhraa ee kale fatudakira ixdaahumaa midoodna ay xusuusiso alukhraata kale aayaddaasuu soo qabsaday isagu marka aayaddan waxay sheegtay laba nin oo markhaatiya haddii la waayo hal nin iyo laba naag markaasu wuxuu leeyahy ibnu shubruma qultu waxaan idhi idaa kaana yuktafaa haddii lagu kaaftoomaayo ay sax tahay yani bishahaadati shaahidin hal nin markhaatidii wa yamiini lmuddaci iyo muddaciga dhaartiisa haddii lagu kaaftoomi karo famaa taxtaaju maxay u baahanaysaa an tudakira ixdaahumaa midood inay xusuusiso alukhraatan kale yaa isxasuusinayuu leeyahay haddii la yidhaha hal markhaati iyo hal dhaarha lagu gaabsado aawey buu leeyahy marka fatudakira ixdaahuma alukhraa wuxuu leeyahy marka isaga wuxuu u wadaa marka dha meeshan marka dhaar oo waxaa joogta shay macnawi ah iyo halkii shaahid say isu xusuusin karaan laba qof oo wax isxasuusinaysaa la sheegaye hal qof iyo dhaar maxay isxasuusinayaan markaisago halkaas u socdaa marka wamaa kaana yusnacu maxaa lagu samaynayaa bidikri haadihi اlukhraa middan kale sheegisteeda ama xusuusinteeda maxay taraysaa buu leeyay marka middan kale wax ay xusuusinaysa maxaa lagu samaynayaa iyagu marka masaladay isku hayaan maqabkeedu waxaa weeyaan ibnu shubruma aayaddaanuu soo qabtay abuzinaadna marka isaga wuxuu keensanayaa xadiidkii nebiga sal l slam nebigu sal l slam wuxuu xukumay oo wax ku xukumay bishaahidin wayamiinin hal markhaati iyo ninkii dhaar ku daray hal markhaati markhaatiga maaha wax dhaaranayo hal markhaati iyo ninkii muddaciga dhaartiisa ayuu nebiga xukumay sala allahu calayh waali wasalam meeshaas isagu kana marka sunnadaanu qabsaday ibnu shubruma marka madhabkiisa dadka qaba waa soo boodayaan waxay leeyihiin aziyaadatu cala alqur'aani naskun sunnadu hadday qur-aanka wax ku siyaadiso waa naski bay dhahayaan hadday naski noqotona aziyaadatu cala alqur'aani naskun mar hadday naski ay noqotona waxay leeyihiin alkitaabu laa yunsakhu bisunna qur-aan sunno laguma nasakhi karay leeyihin marka meeshaas istaagayn waana mas'alo usuuli ah masaladaas waa masalo usuuli ah ninkii usuul akhristaa fahmi kara halkaas isagoo marka wuxuu leeyahy qur-aankii wastashhiduu shahiidayni buu sheegay sunnadii baa waxay ku soo dartay hal shaahid iyo markhaati iyo dhaar waa la ogolyahay dhahday ee sunnadaani marka aayaday nasakhaysaa sunnana aayad ma nasakhi karto meesha saasuu rabaa inuu wax u taxriiriyo marka waxaa la leeyahay marka jumhuurkuna ay leeyihiin a'immada xadiidka aziyaadatu cala alqur'aani ama calaa nasi lqur'aani laysa naskhan naskhi oo maaha rafcu xukmin sharciyin yacni rafcu xukmin sharciyin mutaqadimin bixukmin munazalin mutaakhirin canhu naskigii macnahaas tacriifkaas lahaa ma aha kan leanna hadda sunnadaani aayaddii ma rafcinaysa iyada dhanba oo sunnadaani keliya waxay leedahay hadday laba mar qur-aanku wuxuu sheegay laba markhaati haddii la heli karo nimana ha la helo haddii la waayo hal nin iyo laba naag bis intaas haddii la sii waayo qur-aanka kama hadlin haddii la sii waayo marka sunnadii baa ka hadashay haddii la sii waayo sunnadii hadday ka hadashay sunnadaani qur-aanka marka ma anfin ma nasakhaysa oo xukunkii wastashhiduu shahiidayni baa la nasakhay waxaa lagu nasaqay shaahid iyo yemiin maahan saas macnaha haddii baabkaas la furana iyaga laftirkeeday kusoo noqone qolooyinka saa qaba maxaa yeele aayadda qur-aanku ilaahay wuxuu yidhi walmuxsanaatu min annisaa'i ilaa maa malakat aymaanukum wa uxilla lakum maa waraa'a daalikum soo maaha muxaramaad baa naaga aan la guursan karin baa laga soo sheekeeyey laga soo sheekeeyey markaasuu qur-aanku wuxuu yidhi wa uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey maa waraa'a daalikum wixii intaa ka soo haray sunnadiina marka maxay la timidna gabar iyo eedadeed inaan laysla guursan karin gabar iyo habaryarteed inaan laysla guursan karin aayad qur-aan maa sheegtay mase sunnaa sheegtay sunnaa sheegtay iyagaan marka xanafiyadu waa qabaan taasoo gabar iyo eedadeed lama jamcin karay leeyihin ee calaa qaacidatihim haddii la fiiriyo naskhi sooma noqonayso marka ila waxay dhahaan aziyaadatu cala anasi alqur'aaniyi naskhun waalqur'aanu laa yunsakhu bisunnati bay leeyihin haddii marka la yidhaha waxaa ka dhalanaya marka naskan inaan lagu camal falin marka oo maa waraa'a daalikum taas leelaysaga socday iyagii laftirkoodii baa waxay la imaadeen qofku hadduu yani salaadda dhexdeeda uu ku qoslo qahqahada weysada waa jebinaya wax tira badan bay sheegeen oo ziyaada cala alqur'aan noqon karta luqluqashadii bay qaar ayay waajibiyeen markuu qofka janaabo ka mayranayo luqluqashadan iyo sandaarsigan iyo ziyaada cala nas ay noqonayn marka ziyaadada qaacidadaasi marka sax maaha waa laga xoog badan haddii laakiin la yidhaha aziyaadatu cala anasi alqur'aaniyi naskhun naskhigaa laba curfi leh curfi muta'akhiriin iyo curfu salaf salafka curfigooda naskhiga waxay dhahaan laba shay xukunkan oo dhan haddii meesha inta laga qaado xukun kale la keeno waa naskhi waxaa kale salafku naskhi u yaqaanaan ama curfigooda istilaaxooda ka mid ah qur-aanku hadduu ku yimaado si caama uu u soo arooro sunnadiina ay takhsiisiso iyagu takhsiisku naskhi bay u yaqaaneen bacdi salaf marka takhsiiskii salafka ha u yaqaanaan naskhiye naskhigaasi marka ma dhici sunnadii marka ma takhsiisin karta maya marka qur-aan way takhsiisin kartaa leanna qur-aankiioo caam ah in la sunno ay takhsiisiso waaba bayaan min baabi اlbayaan waay waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aanku inuu mujmal ku yimaado caam inuu ku yimaado muطlaq ku yimaado oo sunno ay bayaaniso sunno ay qeydo oo ay sunno takhsiisiso isagu naskhi haddii la doono hala dhaho laakiin alqur'aanu yani cumuumu اlqur'aan yukhasasu bالsunnati sunno waa lagu takhsiisin karaa naskhiga hadday ka wadaanna meesha dhanba in laga rafciyo xukunkana hadda kaas waxaa weeyaan meeshaan maba yaallaba hadda maxalkaan ma yaal waa la fahmaan malen meesha marka ma'khadka masalada meeshaasu ka wataa wax badan bayna ku diidaan marka xanafiyada meeshaas marka waxaa un in la fahamto un u baahan waxay tahay shaahid iyo yemiin baa wax lagu xukumay oo nebigu wax ku xukumay ma nasakhayso wastashhiduu shahiidayni meesha kama bixinayso ee wastashhiduu shahiidayni waa haddii la haayo laba markhaati haddii la waayo nin iyo laba naag haddii la waayaa sunnadu ka hadashay ee xukunkii horaa mansuuq oo laga tegey ma aha inay sunnadu leedahay ayb marka meeshaa marka fuqahaau ahlilxadiid fuqahaau ahlilxijaaz ayaa ku xoog badan leanna nas baa kusoo arooray sunnaa kusoo arooray qال xdثna أbو نعyم qال xdثna نافع بن cمر عن بن أbي مuلaykةa qاaل katba بن cabاasi رaضي الله عanهma إلya iبن cabaas baa ii soo qoray أنa النبya sl اه sلم nebigu qaضىa bالyamiini dhaar ayuu xukumay calى اlmudacىa عalayhi mudacaa calayhigii buu dhaar ku xukumay ninkii isaga wax lagu sheeganaya inuu dhaarto xukumay alyamiinu calى اlmudacىa عalayhi fi اlamwaali والxuduudi waa marka meeshaas masaladaas qال xdثna cثmaan بن أbي شhayبة qال xdثna جريir عن maنsوuر عن أbي wائل qاal qاala cبdاللahi maن xلفa عalى yamiini ystaxiq bha maaلا ninkii dhaar dhaarto isagoo markaa ku mutaysanaya maal laqiya اllaha ilaahay buu la kulmaya wahuwa عalayhi غadbاan isagoo alla uu u caraysan yahay dhaar beena u dhaarto uma anzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey tasdiiqa dalika arrintaa rumaynteeda ina اladiina yashtaruuna bcahdi اllahi وأymaanihim ilaa cadaabu أliim laga gaaro uma ina alashcata bna qays kharaja ilaynaa waa nagu soo baxay faqaala waxau yidhi maa yuxadiثukum abuu cabdiraxmaan muxuu idiin sheegayaa ibnu mascuud faxadaanaahu waan u sheegnay bima qaala wixii uu yidhi baanu ugu warannay faqaala waxauu yidhi sadaqa waa run sheegay lafiya unsilad anaa laygu soo dejiyey kaana baynii wa bayna rajulin anii nin dhexdeenna waxaa ahayd khusuumatun dood fii shay-in baan ku doodsanayn fakhtasamnaa ilaa rasuuli llahi sal l slam nebiga ayaan u dood tagnay faqaala waxauu yidhi shaahidaaka ow yamiinuhu labadaadii markhaati ayaa wax kuu sugayo ow yamiinuhu ama dhaartiisa ayaad ku kaaftoomaysaa faqultu lahu inahu idan yaxlifu walaa yubaalii wuu dhaaranayaa mana uu aabayeelayo faqaala nebiyu sal l slam nebigu wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin dhaar qofkii korkeed dhaarto yastaxiqu bihaa maalan maal uu ku mutaysanayo wahuwa fiiha faajirun laqiya allaha wahuwa calayhi qadbaan tan marka cumuumaa ku jiro dhaarta uu maal ku qaadan karo maxaa ka mid a isagoo mudiciya inuu inta dhaarto hal markhaatina keensado وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية أي أخرس طيب marka xadiid muslim ayayna ku sugan tahay mas'aladan oo imaam muslim min xadiidi ibni cabbaas wuxuu soo saaray anna rasuula allahi sal l slama qadaa biyamiinin wa shaahidin nebigu wuxuu xukumay dhaar maca shaahidin hal markhaati ay la socoto maceeda wa qaala fi اlyamiini waxaa kaloo yamiinta uu ka yidhi inahu xadiidu صaxiixu laa yurtaabu fii صixatihi xadii صaxiixa ku yimid oon lagu shakinayn sixadiisa ibnu cabdilbarna wuxuu yidhi laa maطcana liaxadi fii صixatihi walaa isnaadihi sixadiisa iyo isnaadkiisu qofna ma duri karo وأma qowlu طaxaawiyi ana qaysa bna sacdi laa tucrafu lahu riwaayaة can camr bni dinaar laa yaqdaxu fii صixaةi الxadiiثi لأnnahumaa taabiciyaani hiqataani makiyaani waqad samica qaysu man aqdamu min camrin qof camr bni dinaar ka horeeyey buuba ka maqlay wabimili hada laa turadu اlأkhbaaru الصaxiixaةu axaadiidka صaxiixa waxaanoo kale laguma radiyu leeyahay aaaar fara badan buu keenay marka aad u fara badan wa qaala الshaaficiyu alqadaaءu bishaahidin wayamiinin laa yukhaalifu daahira اlqur'an imaamu shaafici wuxuu yidhi qadyadaani qur-aanka ma khilaafayso liأnnahu lam yamnac qur-aanku ma mancinin an yajuuza ayb aqalu mima mimaa nasa calayhi intii qur-aanku uu sheegay ka yar inaynan bannaanayn qur-aanku ma mancin inay bannaan tahay ma mancinin yacnii walmukhaalifu lidalika laa yaquulu bilmafhuumi weliba xanafiyadu mafhuum ayagu ma qabaan yanii wastashhiduu shahiidayni laba markhaati markhaati geliya haddii la waayo nin iyo laba naag maxaa laga fahmi karaa waxaa laga fahmi karaa ka yar inaan la ogolayn soo maha ayb mukhaalifka xanafiyada mafhuum waxmaba ku dhisaanba iyaga fadlan can mafhuumi اlcadad haddana mafhuumkan waa mafhuumu lcadad soo maaha cadad baa laga fahmay yacnii waxay tahay labo markhaatiha loo geliya hal inaan la ogolayn in laga fahmaa waa mafhuumu lcadad isagoo awalba marka mafhuumulcadadka dacfi ku jiray haddana sunna hadday ka hor timaada maxaa la yeelaa sunnada in la qaatay noqonayb waqaala marka fiiqi waxyaabahaasu ka hadlay halkaan marka uga hadlay ibnulcarabi waxa uu yidhi waxyaabahaas ee ibnu shubrumana ismaaciili baa u jawaabay halkaasu isagana ku qoran yahay meelahaas fiiriyeen marka laakiin culammadu waxay yidhaahdeen maadaama mas'alada khilaaf ku jirjiro xoogaa oo andaaru ahlilcilmi xooga isku khilkhilaafeen xuduuddana sida asalkaa ay tahay annahaa tudra'u bishubuhaati xuduud ma loo isticmaalayo mas'aladan waxaa loo isticmaalayaa wixii maal iyo ku tacalluqo maala nin baa waxadayaa la yidhi hal ninaa soo sheegay marka halkaas nin iyo dhaarma inta laysku dara gacan ma looga goyna maya leanna gacan goyntu awalba xuduudda iyada shubhada yartaa xataa waa lagu dhaafi jiray meeshaani marka xoogaa waxaa la leeyahay marka nisaabka inuu u dhammaystirno wixii marka cuquubaad sharciga ka tag inta kale maal iyo wixii la mida haa waa lagu xukumayaa shaahid iyo yemiin baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ida dacaa ida dacaa haddii uu sheegto ow qadafa ama uu wax qadfo falahu wuxuu leeyahay an yaltamisa albayinata markhaati inuu doono wayanطaliqa uu tago liطalabi اlbayinati markhaati raadinteed inuu u baxo yacnii wuxuu ka wadaa halkan nin baa nin wax ku sheegay inuu markhaati raadsado waa u bannaan tahay qaala xadaanaa mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa bnu abi cadiy can hishaami can cikrimata can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa ana hilaala bna umayata qadafa imra'atahu naagtiisuu qadfay cinda اnabiyi sal ا ly slm bishariiki bni saxmaa ayuu ku qadfay faqaala اnabiyu sal ly slm albayinata nebigu wuxuu yidhi markhaati baad keenaysaa aw xaddun fii dahrika ama arrinku wuxuu noqonayaa xad dhabarkaaga korkiisa noqdo waa intaynan soo degin de ninka naagtiisu marka uu zino ku tuuro xadku wuxuu uga beri noqon karaa licaan licaanku weli sooma degin la waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa unbaa jirtay ninkaana naag buu marka qadfay markhaati buu keenayaa ama xadkii baa lagu dhufanaya ila aayaddii hore ah weli xukunkeedu lagu soconaa markaa nebigu ninkan wuxuu u diray orodoo markhaati ka hasuuliya marka inuu baxo markhaati doono waa bannaan tahay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow idaa ra'aa axadunaa midkaan hadduu arko cala imra'atihi naagtiisa rajulan nin uu ku arko yandaliqu ma tegayaa yaltamisu lbayinata isagoo markhaati raadinayo midkaan haddii naagtiisii nin uu ku arko inta baxo miyuu markhaati doonayo shay ariiba waa taas fa jacala yaquulu wuxuu gudagalay inuu yidhaahdo albayinata markhaati baad la imaanaysaa wailaa xaddun fii dahrika lanna nebigu haddaan loo waxyoonin sidii hore unbuu ku soconaa daba fadakara xadiida licaan ayuu sheegay qaradku marka waxay tahay ninkan xadkii in lagu dhufto muxuu uga bixi karaa markhaati inuu doono qofku marka markhaati waa raadsan karaa marka waana dooni karaa baabu اlyamiini bacda اlcasri baabu bayaani xukmi اlyamiini dhaartii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay bacda alcasri casarka kadib salaadda casr kadib yani salaadda casr kadibna wuxuu u leeyahay waxay tahay wakti fadli badan waa dhaartii baa lagu adkaynaa marka qaala xadaثna caliy bn cabdالlaahi qaala xadaثna jariir bn cabdالxamiid can اlأcmash can abi صaalix can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay lama hadlaayo walaa yanduru ilayhim mana eegayo walaa yusakiihim mana dahirayo walahum cadaabun aliim cadaab xanuujiya ayay leeyihiin rajulun nin calaa fadli maa'in biyo korkeed joogo biariiqin jid yamnacu minhu bna sabiili uu ka celinaayo marka ibnu sabiil qof markaa musaafira ka celinaayo iyo warajulun nin baayaca rajulan nin la mubaayacooday laa yubaayicuhu xaal usan ula mubaayacoonaynin ilaa lidunyaa addunya maahan wax kale fa in acطaahu haddii uu siiyo maa yuriidu wuxuu doonayo wafaa lahu waa u oofinayaa wailaa lam yafin lahu haddii kale u oofin maayo warajulun markaa ayb warajulun iyo nin saawama gorgor la gorgortamay rajulan nin bisilcatin kula gorgortamay badeeca bacda alcasri casar kadib faxalafa billaahi ilaahay ku dhaartay laqad acطaa biha kada wa kada intaa intaa inuu soo siistay faakhadahaa markaa uu ka qaaday ka qaatay bacd alcasridaabuu ka rabaa marka bacd alcasri buu dhaartay yani dembi weyn waayo bacd alcasri iyo awqaadda kale inayna isku mid ahayn baa laga garanaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan yaxlifu wou dhaaranayaa almuddacaa calayhi muddacaa calayhigu wou dhaaranayaa xayumaa meeshii wajabad calayhi اlyamiinu dhaarta ay kula waajibtay meeshii dhaarta ay kula waajibtay unbuu ku dhaaranayaa waajib ahaan waajib kuma ah meeshaa meelaan ahaynaan ku geynayaa ila aad waajib kuma ahan inuu aado walaa yusrafu loo iili maayo min mowdicin meel inta laga iila ilaa hayrihi loo iili maayo meel heblaayaan tegaynaad ku dhaaranaysaa kaalay maya qasab kuma qasbana qadaa marwaanu marwaan wuxuu xukumay bilyamiini dhaar ayuu xukumay ayuu ku xukumay calaa zayd bni haabit zayd ibni haabit buu ku xukumay marwaan ninkii madiine xukumayo zayd ibnu haabit buu dhaar ku xukumay marka inuu dhaarto cala almimbari mimbarka nebiga inuu ku dhaarto caado marka waxaa jirta madiine ninku hadduu ku dhaaranayana mimbarka nebigaa laisla aadi ay dadka la geyn jira maka markay tahayna bayna arukni waalmaqaam kutubaha badanaa waa ku arkaysaan qofku markuu wax hubo wuxuu leeyahay waxaasi waa ku dhaaran karaa bayna arukni walmaqaaman ugu dhaaranaya yani meeshaas meel caadiya maaha waxaa la midoo soo raacaysa kitaabka gacanta saar adigoo kitaabka gacanta kuu saaran yahay dhaarta aad dhaaranaysaa dhaar culus yacnii dhaartii ma lagu adkayn karaa waayo shay kale si qofka yacnii loogu adkeeyo fa qaala markaa wuxuu yidhi zayd axlifu waan dhaaranayaa lahu ninkan waa u dhaaranayaa makaanii meeshan aan joogaan ugu dhaaranayaa yidhi meel kaleni ma aadayo yidhi fa jacala zaydun zayd wuxuu gudogalay yaxlifu inuu dhaaranayo wa abaa waa diiday an yaxlifa cala almimbari mimbarka korkiisa inuu ku dhaarto fa jacala marwaanu marwaan wuxuu gudogalay yacjabu minhu inuu la yaabayo sida masaladan ugu adadag yahay zayd inuu la yaabayo galan meeshaas markaad waxaa weeyaan xanafiyada iyo xanaabilada waxay qabaan wujuub haddii la yidhaha mimbarka nageey inuu tago meesha lagu dhaariyo jumhuuru ahliwaxaan ujeedaa xanafiyada iyo xanaabilada waxay qabaan waajib inaynan ku ahayn jumhuurkuna waxay qabaan ilaa wujuubi taqliid dhaarta in la adkayn karo waxyaabahan lagu adkayn karaa inay waajib tahayba madiina mimbarka agtiisa waayo makana bayna rukni walmaqaam wabigayrihimaa meeshii aan ahayn labadaas meelna masjidka nageey halkaas iigu dhaaro jumhuurku marka saasay qabaan waاtafaquu calaa ana dalika fi اdimaa'i wاlmaali اlkahiiri laa fi اlqaliil haddana marka mimbarkaas iyo laysgeynaya nebigo kalema meesha waa maalka badan iyo dhiig iyo wax ku saabsan way dhiigaga iyo wax yaroo hadda toban shilin iyo wax lamida toban dollar iyo qof haddii laysku haysta in meelahaas loo aada maaha waاkhtalafuu fii xaddi اlqaliili wاlkahiir wax yar maxaa ah wax badan maxaa waa isku khilaafeen meeshan marka bukhaari isagu wuxuu qabaa waxaas waajib inaynan ahayn xanaabilada iyo xanafiyadu marka waafaqsan yihin ninku meeshii dhaarta ay kula waajibtay ani bartaanan ku dhaaran ninkan dhaaro igu leeyahay halkaanan ugu dhaarana meelna ma aadayo wuu dhihi karaa wuxuu xujaystay marka bukhaari biimtinaaci zayd ibni haabit uu xujaystay qolooyinkan marka waxaa la yaable waxay yidhaahdeen wujuubka qabaa iyagu marwaanay xujaysanayeen iyo sida hadda muuqata qisadan marka la fiiriyo de marwaan maxaa xujo muxuu ka ogyahay marwaan xujo zayd oo jooga wuxuu yidhi marka walاxtijaaju bizayd ibni haabit أwlىa min اlاxtijaaji bimarwaan waqad jaءa can ibni cumar naxwu dalika ibnu cumarna saasoo kale uu yidhi isaguna sida zayd oo kale farawaa abu cubayd fii kitaabi اlqadاء biisnaadin صaxiixin can naaficin ana bna cumara kaana wasaa rajulu kaana wasiya rajulin hahay nin baa nin wasigiisa u ahaa ibnu cumar faataahu rajulu bisakin nin ayaa wuxuu la yimid marka jeeg ama warqad ay wax ku qoran yihiin qad darasat asmaaa shuhuudihi asmaau shuhuudihi warqad buu la yimid marka waxbaa ku qornaa xuquuq waxaa warqadaasi ka tirantay marka markaatidii magacyadoodii faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi yaa naafic idhab bihi la tag ila lmimbari mimbarka la aad fastaxlifhu soo dhaari faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi ya bna cumar aturiidu an tasmaca bi alladii yasmacunii hunaa ayb ma waxaad rabtaa ibnu cumarow inaad imaqashiiso allaha halkaanba igu maqlaaya agga xaggeed iigu waddaa ilaahay halkaanba waa igu maqlayaa buu leeyahay faqaala bnu cumar sadaqa fastaxlafahu makaanahu ninkan runow sheegay halkaana ku dhaarinayade ilaaha aada igu dhaarinaysa meeshaanna waa igu maqlaya xaggana waa igu maqlaya xaggeed ii wadaa buu leeyahy ibnu cumar marka wuxuu yidhi run ninkan waa iga waa run buu sheegay takalluf asxaabtu ma lahayn marwaan laftirkiisa ibnu xajar wuxuu leeyahy salaf buu masaladan ulahaayo فأخرج الكرابيسي في أدب القضاء بسند قوي إلى سعيد بن المسيب قال ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعير من بانه وكشك إن كان بها رتبه إقبولي فخاصمه إلى عثمان بولد فأمره عثمان عثمان وحو أمر أن يحلف عند المنبر منبر كأكتيس كدار فأبى أن يحلف والديدين وقال أحلف له حيث شاء غير المنبر waa u dhaaranayaa buu yidhi meeshou doono waa la aadaya laakiin mimbarka maya fa abaa calayhi cuثmaan cuثmaan waa ka diiday isaguna anlaa yaxlifa ilaa cinda almimbari inuu ku dhaarto ayb faharima lahu baciira midla baciirihi walam yaxlif waa iska daayay marka wuxuu u guday ratibow ninkii siiyey u guday mana dhaaranin ratigii rati lamida ayuu uguday ugu gudayo uu yidhi orad baxa iga taga marka dhaarta la adkaynayo laftirkeeda mararka qaar macnaa ku jiro ninku inuu cabsadaa laga yaabaa xaqi iska keena marka aduu laakiin waajib maahan haday marka iyagu isu ogol yihiin waa qaar laakiin wuju waa gaar laakiin wujuub ma jiro aahaartaas marka aimatu salaf laga wariyeyba uu keenay marka oy masaladan marka leedahay wa qaala الnabiyu sal ا l slam shaahidaaka ow yamiinuhu labadaada markhaati baad wax ku helaysaa ow yamiinuhu walam yakhusa makaanan duuna makaanin bukhaari meel meel kama khaas yeelin qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa cabdulwaaxid can اlacmash can abi waa'il can ibni mascuudi radia allahu canhu can اnabiy sal l slama qaal man xalafa calaa yamiinin dhaar qofkii ku dhaarto liyaqtaطica bihaa si uu goosto maalan maal laqiya allaha alla u maqlaya wahuwa calayhi qadbaan isagoo alla u caraysay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa tasaaraca qowmun dad hadday degdegaan filyamiini dhaartii ay ku degdegaan laba nin baa dhaar lagu yeeshay saddex baa dhaar lagu yeeshay anaa bilaabay anaa bilaabayo see loo kala hormarinaya qaala xadaanii isxaaq bnu nasr qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala ahbaranaa macmarun can hamaamin can abi hurayrata radia allahu canhu ana اnabiya sal l slama carada calaa qowmin dad ayuu wuxuu u bandhigay korkooda alyamiina dhaar faasracuu way degdegeen faamara wuxuu amray an yushama baynahum in loo qori tuuro filyamiini dhaarta waxaan u jeedaa dad bay dhaartii ku wada waajibtay waxbaa ka dhexeeya nin baana u dhaaran karo anaa dhaaranay may adigoo dhaaran anaa dhaaranay saasay tagtay see la yeelayaa marka faamara wuxuu amray an yushama baynahum dhexdooda in loo qori tuuro filyamiini dhaartii ayuhum yaxlifu midka dhaaranaya baabu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiiba uu baab yahay in aladiina kuwa yashtaruuna iibsanayaan bicahdi اllaahi waaymaanihim hamanan qaliila ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi اlaakhira walaa yukalimuhum اllahu walaa yanduru ilayhim ywma اlqiyaamati walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim qaala xadaanaa isxaaqu qaala ahbaranaa yaziid bnu haaruun qaala ahbarana alcawaamu qaala xadaanii ibraahimu abu ismaaciil asaksakiyu samica cabdاllahi bna abi wfa radia allaahu canhumaa yaquul aqaama rajulun nin ayaa wuxuu ayb aqaama rajulun silcatahu nin ayaa wuxuu soo oogay badeecadiisii faxalafa billaahi ilaahay buu ku dhaartay laqad acdaa bihaa inuu soo siistay maa lam yucdihaa wuxuunan soo siisanin fanasalat in aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi waaymaanihim hamanan qaliila ayaa soo degtay qaala bnu abi awfa annaajishu aakilu riban khaa'inun ninka wax fallisayo badeecada aan dan ka lahayn sicirka un kor u qaadayo waa nin riba cunayo khaa'in ah intaan waa aharkan dambe waa soo marnay kitaabulbuyuucan ku soo marnay qaala xadaanaa bishr bnu khaalid qaala ahbaranaa moxamed bnu jacfar can shucbata can sulaymaana can abi waa'ilin can cabdillaahi radia allahu canhu can اnabiy sal l slama qaal man xalafa calaa yamiinin dhaar qofkii korkeed dhaarto kaadiban isagoo been sheegaya liyaqtadica si uu u goosto maala rajuli nin maalkii ninkii nin maalkii ow qaala akhiihi ama maala akhiihi buu yidhi walaalkii maalkiisa laqiya allaha ilaahay buu la kulmayaa wahuwa calayhi qadbaanu isagoo alla uu caraysan yahay waanzala allahu caza wajalla alla wuxuu soo dejiyey tasdiiqa daalika arrinkaa rumaynteeda fi lqur'aani buu ku soo dejiyey ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi waaymaanihim hamanan qaliila ilى qowlihi cadaabu aliim falaqiyani اlashcaf ayaa ila kulmay faqaala waxa uu yidhi maa xadaثakum cabdullaahi اlyowm cabdullaahi maanta muxuu idiin sheegay qultu kada wakada baan idhi qaala fiya unzilad aniga ayaa laigu soo dejiyey shanigeyga yan shanigeyga ayaa lagu soo dejiyey aayaddan bilahi towfiq sal اl sl l